wararka ka imaanaya magaalada guriceel ee gobolka galguduud ayaa ku waramaya in maalintii shalay askari ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay magaaladaas askariga la dilay ayaa waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada booliiska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray axmed cabdi cabdulle oo ku magac dheera dhagajuun xogaha qaar ayaa tilmaamaya in nin shacab ah oo ku hubaysnaa qoriga ake uu rasaas ku furay askarigani ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka kaas oo isla goobta ku geeriyooday ciidamo boolis ah oo dilka kadib goobta yimid ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin ay ku tuhmayeen in uu ka dambeeyo dilka loo geystay askariga warar kale oo ay warbaahinta qaar baahinayso ayaa sheegaya in askariga uu ku dhintay iska hor imaad dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo dad beeraley ah oo ku dhaqan magaalada guriceel gobolka galgaduud dilka askarigan ayaa ku soo aadaya iyada oo saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe